الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب من روى نصف صاع من قمح وعلمada wariyey ama ruwaadda warisay saac barhkii oo qamadiya in lagu bixin karo zakaad fidriga saac barhkii macnaheedu waa haddii uu laba kiilo ahaa saacu kanina waa kiilo iyo wax yar can taclabata bni sucayr qaala qaama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama khadiiban nebiguu naga dhex kacay isagoo khudbad akhriyaya faamara bisadaqati اlfitr wuxuu ummadda faray sakaatulfidrigii ayuu faray saaci tamrin waa bisaaci tamrin timir saaceed laba kiiliya xoogaa waa galaankii reer madiine saaco aw saaci shaciir bahasha heedda la yidhaahdo laba kiiliya wax can kulli ra'sin madax kastaba oo madaxyada dadka muslimiinta ka mid a qof walba macnaha markaa xadiidkaas saasuu sheegay wafii ziyaada aw saaci burin ama bahalkan burka la yidhaahdo waa isaguna qeybka ag dhown qamadida iyo waxaa heedda iyo aw qamxin bahashan la yidhaahdo qamadida bayna tnayni laba dhexdood can isaqiiri kii yaraa waalkabiiri kii weynaa waalxuri waalcabd marka riwaayadan daahirkeeda waxaa laga faa'idaysanayaa aw qamxin bayna tnayni laba qof ka dhexeeya macnaha saac laba qof ka dhexeeya laakiin riwaayooyinka qaalibkoodii waa adiga arkayay oo waxay u badnaayeen saacan saa daraaddeed baa culimada qaarkood ay leeyiin laga yaabaa dee qofkii markaa heli kara un saacan inuu ka bixinayo laba qof saacaasaa qiyaaska markaa nusuusta axaadiidu badanta can cabdillaahi bni taclabata qaala khaطba rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam annaas qabla alfidri biyowmeyn ciidulfidriga laba maalmood ka hor ayuu ummadda u khudbadeeyey khudbaddu waxay u taagan tahay inuu ka wacyigeliyo axkaamta sugaysa ciidda ee farad iyo sunnaba leh ilaa dadku hadalku isku fahmaaya baabu tacjiili الzakaa sakada dadejinteedii hadday tahay tii zakaatulfidrigii oo ciidda laga dedejiyo iyo haddii ay tahay tii xoolaha waxa weeyaan in la dedejin karo culimada islaamku way u badan yihiin dedejintana waxaa looga jeedaa bishii kal hore aada bixisay bisheedii intaan la gaadhin ee sanadka dhexdiisa lagu jiro qofku wuu sii bixin karaa duruufta iyo baahida timi awgeed can abi hurayrata qaala bacata الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama cumara bna اlkhaطaabi calى sadaqa cumar bn khaaab oo wasiirkiisii labaada ayuu nebigu uhi soo ururi sadaqada sadaqadaasina waxay u taagantahay tii faradka ahayd taa macnaheeda waxa weeyaan soo ururinteedii baaba cibaado ah saa daraaddeed ba asxaabta kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar labadaba wuu u dirayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam adeega ummadda islaamka madaxdu waa adeegayaasha muslimiinta dhaqaalahooda iyo sekadoodao lasoo ururiyana sharaf baa ugu jirta saa daraaddeed baa saaxiibkiisa labada uu nebigu u diray famanaca wuu diiday ibnu jamiil ninka la idhaah wakhaalid bnu waliid waalcabaas saddexdaasaa diiday waa sida loogu sheegay nebigee sida warbixinta lagu soo celiyey baa sidaas diidmo dhab ah ninka horun buu nebigu ku sugay laakiin labada dambe ee la yidhi way diideen nebigaa ka jawaabay arrintoodii faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi maa yanqimu ibnu jamiil ninka kunyadiisu sidaata ina jamiil la yidhaahdo kuma diidin oo sadaqada kuma diidin yanqimu naqima bimacnaa waa diiday wuu cadhooday waa ka aargoostay intaba way noqotaaye kuma diidin ilaa an kaana faqiira fa agnaahu allah faqiir buu ahaa ilaahay baa qani ka dhigay afkuu taagay dabeedna adduunkii lagu waajibiyuu iska haysta ninkaasi waa la waafaqay markaa nebigu diidmadaa waana ku gef xugmiyey wa amaa khaalid ibnu lwaliid saxaabiga mujaahidka weyne khaalid la yidhaha geesigii islaamka فإنكم تظلمون خالدا وأنا أقول خالد وكقر درنتي فقد احتبس وحا وقف بكدغي دراعه دراعيديس وقلب كي دغالك لغا غشنيه واعتده يا هبكيسي في سبيل الله جهادك ninkaas wuxuu wax ka bixiya waxaana moodaysaan inuu tijaaradiiyo wax ee wax ka doonaysaan gebigiisa waqaf buu ka dhigay ninkan waxba ma hayaba marka adruucaduna waa jamcu darci qalabkii laga gashanayay dagaalka actududuna waxa weeye wixii hubka ahaa la diyaarsanayay wa ama alcabaas camu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa cabaas oo nebiga adeerkiia fahiya calaya wa miluhaa fahiya sakadii calaya dushayday ahaatay sekadiisu wa miluhaa in la egina dushayday tahay macnaheedu waxa weye intoon ka soo qaado ayaan idin siin doonaa anaa ka qaadaya ku laban laabaya oo idin dhiibi doonaa macnaheedu ma aha in laga daynayo uma qaala markaa nebigu waxau uhi amaa shacarta miyaanad ogeyn cumarow anna cama arajuli ninka adeerkii sinwul ab aabbaha faraciis waa laan ka baxday sinwigu waa laan ka barbaxday ka barbarbaxday aabbaha aw sinwu abiihi sinwul ab aw sinwu abiihi waa aabbihii laan ka barbarbaxday sinwigu waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer marka geedku jirid leeyahay qodadka kala duwan qodna xaggaasuu baxaa qodna xagga ama dhud iyo dhud waa sinwigu waa kuwaa weeye waa dee xagga ixtiraamka iyo maamuuska iyo sharafta nebi maxamed aabbihii u arka oo odayga ha ku xadgudbina hana aflagaadaynina cabasho xaq baa u leedihiin anaana idinka qabanaya laakiin ixtiraamkiisuu leeyahay xadiidku waa saxiixo muslim iyo bukhaari bay wariyeen duuna qowlihi amaa shacart intaa dambe ayaan ku jirin wa qaala fahiya calayhi sadaqat wamiluhaa macahaa wa huwa alarjaxu sida raajixay waa in la yidhaahdo fahiya calayhi dushiisa waxaa ahaatay sadaqatun fahiya fahiya calayhi dushiisa ahaatay ama fahiya sadaqatun calayhi waa saka dushiisa ah anaa kaaga markhaati kacayn cabaas lagu leeyahy wa miluhaa macahaa waanaynu ganaaxaynaa waa ku laban laabaynaa marka xadiidku wuxuu daliil u yahay algaraama almaaliya lahu cuqu limaanici الzakaati cuquubat maaliyaة wahiya an tu'khada الzakaatu wamiluhaa sakadii baa laga qaadaya waa lagu laban laabaya marka waa xeer ciqaabeed la marinayo ganaaxa marka xadiidku waxa uu daliil u yahay ama ka jawaabayaa su-aal culimadu ay isku khilaafaan oo ah uma jirtaa waxaa la yidhaahda gharaama almaaliya ama cuqubo dhaqaale ma jirtaa haa buu leeyahay xadiidku ninkii sekada diida waa lagu lablaabaya marka wixii xaq loogu leeya waa laga qaadaya laakiin ixtiraamkiisuu leeyay maadaama alubeytkii rasuulka uu yahay sala allahu calayhi wasalam marka axaadiidtaas waxa ay halkan sheekhu u keenay riwaayooyinka qaarkood ayaa macnaha aan idhaahne maxalushahiidka marka la eego fi tacjiil zakaa kuwaa hore si guud un bay usheegeen oo qofka dee sekada diiday iyo cabashadii iyo wixii la marinaye xadiidka markaa baabka si toosa ukhuseynaya maxalushaahidku waa kan can caliyin ana alcabaas nebi maxamed adeerkii sa'ala الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigu weydiistay fii tacjiili sadaqatihi inuu dedejiyo sekadiisii qabla an taxil intaanay xalaalo macnaa intaanay waktigeedii imanin qabla xuluuli waqtiha waqtigeedu intaan la gaadhin ayuu yihi ma qadimaa farakasa lahu fii dalik arrintaa nebigu wuu ogolaaday wuu rugseeyey macnaa wuu fasaxay faadina lahu fii dalik arrintaa wuu fasaxo wuxuu yihi waad qadimi kartaa riwaayinka qaarkoodna isagaa ka codsaday bay sheegayeen labadaba waa laga yaraabay in inay isku uu isku daray oo isna uu codsaday nebiguna ka codsaday macnaha isaguna u codsaday marka halkaa waxaa kaaga muuqday inaad maalka ilaahay uu ku siiyey laba qaybood ka dhigayso buugna waxaad u samaynaysaa sekada oo uu u furan yahay oo aad sii saxaysaa kolba inta aad bixisay sii qoraysaa buugna sadaqada sunnaha ah iyo hibada iyo hadiyadda marka aad doonayso xisaab xidhka inaad samayso sanadkana iyo sekada wixii aad sii bixisay ayuunbaad jaraysaa baaqiga kuwa hadhaad iska bixinaysa marka waa fududayn sharcigu fududeeyey si loo daboolo baahida bulshada hayse iyo gurmadka degdega ah baabun fi zakaa hal tuxmalu min beladin ilaa beled mabaaxidka xawla hada albaab baabkan isagaa qodobadu kaga hadlaya waxaa ka mida qodob odhanaya sekada dalkii laga bixiyey ma laga qaadi karaa oo dal kale ma la geyn karaa bal aan ka egdha xadiidka waa isla dalalkii muslimiinta un can ibraahima bni caطaa mawla cimraana bni xusayni can abiihi ana ziyaad ana ziyaada aw bacd alumaraa ana bacda alumaraa madaxda qaarkood madaxdii nin ka midoo ziyaad la odhan jiray qoladii reer bani umaye ama umaradii bacd alumaraa madaxdii mid ka mida ayaa bacaa cimraana bna xusayni calaa sadaqa asxaabigii cimraan ibnu xusein la odhan jiray asxaabta waaweyn ka mid ahaa ayuu bacaa diray muxuu u diray calaa sadaqa sekada inuu soo ururiyo falamaa rajaca markii uu soo noqday ayuunbuu yimi isagoo faramadhan ninkii laga sugaya maalka dhan qaala licimraana cimraan baa wuxuu ku yidhi ayna almaalu xoolii maye aan kuu diray qaala wuxuu ihi walilmaali arsaltanii oo ma xooladii tidhi soo ururi wa arsaltanii lilmaal ma xoolaa warkaagu ahaa inaad inaan keeno akhadnaahaa sekadii waxaanu ka qaadnay min xayn min xaysu meel kunnaa na'khuduhaa aanu ka qaadi jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga dadkaanu ka qaadi jirnay ayuun baanu ka qaadnay wa wadacnaahaa waxaanu ku bixinnay xaysu kunnaa halkii aanu ahayn nadacuhaa kuwa ku bixiya calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga odayo waxba ha iswareerin weeyi ee waxa weeye sekadii dadkii laga qaadayay ka qaaday dadkii la siinayeyna siiyey oo dee waxay ahayd sadaqatun tuukhadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqo laga qaadayo dalka ama gobolka maalqabeenkiisa masaakiintoodana lagu celinayo ilaan dadku waa dad is-ah bay ahaayeen xaq bay isku lahaayeen aljaaru axaqu bisaqabihi qofba qofka uu kalu jaarka la yahay buu xaqan ku lahaa dee tujaartiiya waa isu qaybino ka ururiyo ku bixiyey xadiidku markaa si cad wuxuu uga jawaabay meesha sekada laga qaado inay mudan tahay in lagu bixinayo taa waa la isla waafaqsan yahay waxaa labaadoo la isla waafaqsan yahay dhinaca itifaaqa aynu ka marnee haddii halkaa dadkeedu dhergaan oo masaakiin iyo fuqaraba laga waayo ama masaakiintii iyo fuqaradii ay ka dhergaan waxa soo hadhay ama sekada halkaa ah in la qaadayo oo dalka ugu dhow ee masaakiintu baahan yihin la gaadhsiinayo taasina dee waa warcadoon bar haddii meeshii tijaartii laga ururiyay aanay cid ay siiyaanba haynin dee muslimka u dhow baa la siin doonaa haddaba haddii ay dhacdo iyadoo masaakiintii ay u baahan yihiin ma la naqlin karaa zakaatulfidrigi iyo zakaatulmaalki hadihi masale khilaafiya waa masale ay culimadu isku khilaafeen oo qowlka raajixayna uu yahay kaa cimraan ibnu xusein uu sheegay in masaakiintaa loo daayo allahuma ilaa haddii xaajada iyo baahidu ku badan tahay dadkaa sekada laga qaaday meelaan ahayn hadday ku badan tahay ama qaraaba kaa joogto bar ka mida waa la siin karaa qowlka aan soo qaadana ku xisaabtan kale haddii bulshada halkaa joogta masaakiinta halkaa ka maqan aan idhaahdo sekada laga bixinayo ay sii baahi badan yihin de waaba innaga iyo carabta oo kale bulsho badan baa carabta joogta soomaalidiina xayraankiibaa iskaga badan iyo afrikadii marka hadday wax u soo diraan laa ba'sa dhib kuma jiro sidoo kale qaraabadaadi hadday meel joogtana in wax looga geyn karo maaha in loo wada qaadee badhna halkaad joogta masaakiinteedaa lagu bixin doonaa badhna waxa lagu bixin doonaa qaraabadaada lan axaadiid dhiirigelin gaara ku samaynaysaa jirtay sadaqada qariibka la siinayo asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa cala alqariibi sadaqat wasila calaa macna alxadiid baabu man yucطii min baabu man yucطii min asadaqati wa xaddi اlganiy man yucطii mise yucطaa labaduba xagga hore way iskaga egyihiin qabla alaakhirkunbay ku kala baxayaan oo yucdi iyo yucطaa waa maa saxa musamaa saxa majhuula baabu man yucdii min asadaqati qofka sadakada bixinaya iyo waxaddi lganiy qanigoo lagu tilmaamayo ka uu yahay ama baabu man yucطaa min asadaqati sadaqada qofka la siinayo waxaddi lganiy iyo qanigoo la tilmaamayo laba arrimood buu ka kooban yahayoo yaa sakada qaadanaya qaniga si aan qaadanayni waa kuma qaniga laga daynayn dadkii aan la siinayn qanigaa ka mid ah qanigii waa af carabi ah waa qofka maalqabeenkaa weyn can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigi ilaahay wuxuu idhi man sa'ala qofka dadka wax weydiista sako iyo sadaqo kaleba walahu maa yugniihi isaga oo iskale wax ku filan walahu maa yugniihi ay yakfiihi wax ku filanna wuu haystaa jaa-at yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha way iman masaladii su-aashii khumuush aw khuduush aw kuduux fii wajhi wejigiisa saddex helay oo isku macnaa weeye macnuhuna uu yahay iyadoo wejigiisu nabara uu leeyahay ama daldaloolo oo uu diiqdiiqan yahay nabaro ka baxay daraaddeed qofka marka haddii murjina wejiga lagala dhaco ama finan waaweyn oo dhuluxiyey ay ka soo baxaan dee nabare nabaro waaweyn baa ku samaysa marka su-aashiisi wuxuuna isu rogaysaa u nabaro marka hadduu su-aal badnaana wuu nabaro badan yahi hadduu su-aal yaraana wuu nabaro yaryahi nin waliba isagaa intuu nabarada ka dhiganaya yaqaana waa khumuush iyo kuduush khuduush kuduux fii wajhi bal saa u ogaada nin waliba su-aashaadu intay tahay ayuu weji diirkaagu iyo diisdiiski iyo daldaloolkiisu qiyaamaha noqonaya wejigaagu fa qaala markaa yaa rasuula allah nin baa wuxu uhi rasuulki ilaahay waman ghinaa qaninimada waxa ku filan aad sheegaysaa muxuu yihi qaala wuxuu uhi khamsuuna dirhaman waa konton dirham aw qiimatuhaa min adahab ama dahabka waxa u dhigma konton dirham macnaheedu waxa weeyaan wax boqol iyo konton dollar meelahaa gaadhaya wey waayo shan meelood oo min afar meelood oo min konton dirhama ayay sekadu marka lacagtu ay gaadho kugu waajibaysa afar meelood oo min konton dirhamiina waa laba boqol soo maaha labada boqol marka lacag loo rogo silfartan cadcadna waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo lacaga shan boqol iyo shan iyo shan iyo sagaashanka marka la qiimeeyo haddana ugu dhowaan lix boqol oo dollar meelahaasay noqonaysa marka lix boqol oo dollar baad afar u qaybinaysa oo afartaasoo kusoo beegbaysa kontonkan dirhan macnaha waxaan doonayaa lacagta hadda aynu maaragtay aada loo isticmaalo oo tan lagu waashee maraykanka kusanka inaga geliyeah tee nimanba naqaano tu heshiis lagu yeeyba ma jiro muslimku leeyahay tan un baaba waa meeshii wareerisay waa boqol iyo konton dollar meelaha taqriiban haddaad boqol iyo konton dollar haysato oo dadka wax ama shaxaado ama dawarsato ama siyaaro ka doonto nabarhadaad badsatay baryaa imise boqolaad baynu haysana ragga qaar baa laga yaabaa masaakiinta qaarkood oo alaabta guriga u taalaaba intaasoo boqolaal ay tahay ayaa kiishkii sita halkaasay maraysaa qaniga lagu sheegaya waa kaa qanigiiba waa kaaba can rajulin min bani asadin annahu qaala wuxuu uhi nazaltu ana waahlii bibaqiic alqarqad anigi iyo ehelkaygii waxaanu degnay meesha baqiiculqarqad laydhaah oo halkan xabaalaha madiina faqaala lii ahlii reerkaygii baa igu yidhi xaaskii ama ehelkii kale dee qaraabadii idhab ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bal orod nebiga u tagoo fasalhu lanaa shay-an waxay noo soo weydiin akuluhu aynu cunno wax la dhaqdo lama rabo hadda ama daara lagu dhisto way direenoo waxay idhaahdeen bal dhuuni aynu afka gelinno rasuulkii noo soo weydiin fajacaluu waxay bilaabeen yadkuruuna min xaajati inay sheegaan baahidooda markay qancinayeen bay ku idhaaheen kaasaynu saasaynu saasaynu waynu baahannahay waynu baahannahay wayn waxbay akriyeen buuri iyagoo ku qancinaya inuu la su-aal tago ila waa in qancin lagu diraayo yadkuruuna min xaajati baahidoodii bay igu akriyeen fadahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii baan u tegey isagiyo su-aal la socda fawajadtu cindahu rajulan yas'aluhu waxaa nebiga agtiisana ku arkay nin wax weydiisanaya ilaa madaxna su-aalunbaa ku badanay haddaad nin madaxa aragto miiska horta su-aalo badan iyo faylal badan ayaa u yaala sidaa daraaddeed baa soomaalidu ay yidhaahdeen muftiga iyo marwada iyo qofka madaxda ama mayadu waa u caadi macnaa hadduu mufti yahay mayada waa inu badiyo marwe hadday tahayna mayada waa inu badiyo madaxdana waa inay mayada badisaa dadka kale mayadu waa ku ceeba saddexdaa mayadu waa u caadi bayda liannahu amaanow mid waliba hayaa kani waa ammaanadii diinta ooliduna ammaanadii aqalkay haysaa dee qofkan madaxdiina sanduuqii ummaddu hayaa marka mid waliba kii wax su-aalaha hadduu waayahay yidhaahdo muftigii waxa la wixii la yidhaha ma xalaal ba oo xalaal buu leeyahay meeshii wuu waalaya ammaanadii diintii dadkii ka khalkhali dadkuna dee ila waxay la socdaan sua su-aalo wada mashaakilla bay la socdaan marka mayadiisu waa inay badataa marwadiina waa saas oo kale qofkii madaxda maya maya ma bixinaya iga daa iga nin baan ugu tegayay bui meeshii qudhiisu taydii oo kale la fadhiyo su-aal la fadhiyaan warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu laa ajidu maa ucطiika nebigu waxa ummadda maba celinaynin wuxuu leeyahay ma laa ajidu maa ucطiika wax niyo waxaan ku siiyo ma hayo maba hayaba waayo la iskuma soo gaadhayna kuwii horaa qaatay wixii loo keenay fatawalla arajulu canhu ninkii baa nebiga ka tegey wahuwa muqdabun isagoo la cadhaygeliyey bimacnaa cadhaysan wayaquulu wahuwa yaquulu ninkii wuxuu sii leeyahy wuu qumuc qumuc leeyahayoo lacamri innaka la tucطii man shi't wallaahi cimrigaygaa ku dhaarta eh kaa doonaysu baad waxsiisaa qaar bal nebigii waxa qabsade lacamrii baa cimrigaygaa ku dhaarta eh innaka adigu la tucdii waxaad siisaa man shi'ta ciddaa doonayso hayn la-aan kaama aha buu leeyahay waad haysaaye talo moqoladiinu odhan dee ciddaa doonaysaad siisaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxu uhi yaqdabu calaya ninkaasi anigii buu ii cadhooday allaa ajidda inaanan helin daraaddeed ma ucdihii waxaan siiyo inaan faramadhanahay buu iigu cadhaysan yahi yaqdabu calaya anlaa ajida maa ucطiih inaanan helin waxaan u dhiibo oo aan faramadhnaaday daraaddeed iigu cadhaysay maxaad u faramadhantahay buu leeyahy maad adigu waxuun dhiibti man sa'ala qofka wax dadka weydiista walahu uqiya isagoo wuqiyad haysta aw cid walahu minkum taabu iga dhaafay man sa'ala qofka wax weydiista ee idinka mid ah walahu uqiyatun aw cidluha wuqiyad ama waxu dhigma buu hayaa wuqiyad waxu dhigma faqad sa'ala ilxaafa sa'ala wuu weydiistay ilxaafan isagoo ku celceliyey laa yas'aluuna annaasa ilxaafan ilxaafkii eed eedda lahaa waa ku celcelin ninkaasi su-aashii wuu badiyey markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkiina wuu la yaabay dadkiina wuu abhiyaa wuxu uhi war ninkii wuqiyad haystow wuqiyadda waxa u dhigmana waa la sheegi doonaaye ama wax u dhigmo oo adduuna ee dadka wax weydiista su-aashiisaasi xalaal maaha qaala lasadiyu ninkii asadiga ahaa inu xadiidka bilowgiisa kusoo aragnay u socday nebiga inuu wax soo weydiiye la i raashinka ka soo qaad ayaa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi isagii baa isu sheegaya naftiisa waxau ihi laliqxa laliqxatun lana hasha irmaanaynu leenahay khayrun min uqiya uqiyadu way ka khayr badan isagii baa isqanciyay reerku hal reerkuba hal irmaan buu haystay soo diray waryaa hasha yadii irmaanayd dee uqiyaduu nebigu sheegay way ka qaalisanta waluqiyatu arbacuuna dirhaman waqiyaduna waa afartan dirham konton dirhamna waynu soo marno dee waa laba isku dhowna qaala wuxu uhi farajactu walam as'alu waxbaba maan weydiina anigii baa garnaqsado isxukumo waan iska noqday bu dee kol haddii xukunkiiba halkaa ku dhacay iska laaba baan idhi faqadima calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa u yimi bacda daalika intaa kadib shaciirun wazabiib heed iyo zabiib dee laga soo qaaday muslimkii sakada bixinaya sadaqada faqasama lanaa minhu qayb buu naga siiyey dadkiisu wuu tirsan yihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam madiine yaa baahan buu odhanaya waa loo soo sheegay qoladii iska aamustayna waa lagu soo daray aw kamaa qaala xataa agnaana allahu caza wajala ilaa ilaahay uuna kaaftoonsiiye uu naga dhigay dad qaniya can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man sa'ala walahu uqiya faqad alxafa qofka dadka wax weydiista isagoo uqiyad haysta uqiyadiina waa lagu soo sheegay afartan dirham inay tahayba waxa uu sameeyey ilxaafkii la diiday ku celcelintii dawarsigii dhibka badnaa ee aan xalaash ahayn buu sameeyey faqultu markaa waxaan ibu uhi naaqat ilyaquuta hashayda magacaa laydha ama midabkeedu sidaa yahay hiya khayrun min uqiya uqiyad way ka qaalisanta wa fii lafdin khayrun min arbaciina dirhaman way ka khayr badanta farajactu falam as'alhu shaya waxba nabiga maa weydiina waan iska aamusay wa fii ziyaadati wa kaanat iluqiyatu calaa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam arbaciina dirhaman marka halkaa waxaynu ka aragnay waxaa la yidhaahdo qaninimadu inay tahay un masaariif uu qofku haysto tanaadka iyo maalqabeennimada saynu u naqaana iyo siduu islaamku u yaqaanaabaa kala duwan waxaa laga eegayaa adduunyada waa iska tambareeri waa wax mu'aqatan macnaa maalmo yar la joogo dee imika intanaad joogto uu waxaan qadada iyo cashada iyo quraacda iyo kugu filan unbaa la eegayaa ilaan dadku waa dad safarka u diyaare meelun baaba la socdaayoo safar baa loo diyaaryahay intaasun baaba laga eegaya markaa hadduu qofku yoomkiisa helayo qani undhe halkaa waxaa laga dayriyey su-aashii waxaa la odhan jiray an sahl bn can sahl bn اxandaliya qaala qadima calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga waxa u yimi buuri cuyaynat bnu xisn walaqrac ibnu xaabis labadaa nin baa rasuulka u yimi waa qolyii makaa islaamay fasa'alaahu nabigay weydiiyeen bal noo dhiib bay dha noo dhiib weli iimaanku aada umuu biyo dhigin fa amara lahumaa bimaa sa'ala wixii ay su-aaleen buu amar u bixiyey nebigu uhi hala siiyo odayaasha wax hala siiyo waaya wa amara mucaawiya mucaawiyu amar ku bixiyeyoo qora ahaa karaanigii nebiga ahaa fa kataba lahumaa wuxuu u qoray bimaa sa'alaa wixii ay weydiisteen rasuulka fa ama alaqrac ninka aqrac la yidhaahdo fa akhada kitaabahu isagu wuxuu qaatay waraaqdiisii boonadii loo qoray fa lafahu fii cimaamatihi waindalaqa cimaamadiisuu ku duubtayoo uu ku faylgaleeyo fayl uu kaga dhigay noodkaa loo qoray markaasuu iska dhaqaajiyay wa amaa cuyaynatu bnu xisni ninka la ydhaah fa akhada kitaabahu waraaqdii mucaawiya u qoray ee lagu amray ayuu qaatayo wa ata nebiya sala allahu calayhi wasalam makaana nebigiisiiboo nebigii halkii jooga ula tegay fa qaala wuxu uhi yaa muxamed aturaanii ma waxaad ii malaynaysaa xaamilan ilaa qowmi qoladayda inaan u xambaarayo ama aan ula tegayo xaamilan ilaa qowmi qoladayda inaan u qaadayo oon ula tegayo kitaaban waraaq laa adrii aanan garanaynin maa fiihi waxa ku jira ka saxiifati almutalamis qofkii dee isku nasiibsanaya uun xaashiduu qaatoo kale ku nasiibsaa jirta soomaad maqal qolada jaadka o dhaa dabada qabso maanta waa daba qabsi de anigu ka saxiifati almutalamis qoraalkii dabaqabsiga ahaa maha bui taydu marka waraaqaanan garanaynin waxa ku qoran ma qaadayo fa akbara mucaawiyatu mucaawiya u sheegay biqowlihi rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam hadalkiisii buu nebiga u sheegay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebigu wuxuu ihi man sa'ala qofka ummadda wax weydiista wa cindahu maa yugniihi wax ku filanna haysta fainamaa yastakiru min annaari naartunbuu badsanayaa dhimbiilo naarahunbuu hafayaayoo halqafayaa fainamaa yastakiru min annaari isaga oo wax ku filan haysta hadduu su-aasha badiyo naar buu badsanayaa buu nebigu wa fii aakhare xadiid kale waxa uu ku yeelay ku jiray wa ama alghinaa aladi laa yan aladi laa tanbaqii macahu lmas'ala ya jamrati fainamaa yastakiru min annaar aw muxuu qoray min jamrati الnaar min jamrati jahannam ha awa min jamr min jamri jahannam jamriguna waa waa dhimbiish dhimbiil naara faqaaluu ya rasuula اllahi wamaa yugniih nabiga su-aal aada u muhiimay noo weydiiyeen asxaabtii oo waxay idhaahdeen oo maxaa qani ka dhigaya wafii aakhira lafdi kale wuxuu ahaa wamalqina qani qani maxaa ka dhigay qaninimadu waa maxay alatii laa tanbaqii macahu lmas'alatu alladii qaninimadaasoo laa tanbaqii aanay habboonayn macahu almas'ala maciisa aanay bannaanayn su-aashu hadda waxaad noo sheegtaa qaninimada aanay xalaal ahayn inuu qofku wax weydiisto qaala wuxuu idhi qadru maa yuqadiihi wa yucashiihi qadru maa shay qadarkii weeye yuqadiihi qadaysiinaya wa yucashiihi cashaysiinaya labadaa miil ma hayaabu qado iyo casho waayo kabihiisaaba laga yaaba inay ka bataan qado iyo casho laba beer hadduu leeyo midow yaallo wa fii aakhare riwaayo kale waxay ahayd an yakuuna lahu waa inuu haysto leeyahay shibcu yawmin wa layla habeen iyo maalin wax dhergiya aw laylatin wa yawmin habeen iyo maalin wax dhergiya habeen iyo maalin hadduu haysto wax dhergiya waa qani su-aal hadduu galana khalaas naar buu badsaday subxaana allah bal ka warran shaxaadkeennii adigu haddaba shaxaadkeennii aynu is-shaxaadaynay ee lagu xaragoonayay ee xariifnimada laga dayayay reer magaalnimada bal ka war dadku waa nooc nooc wadaadkii waxaysiiyey su-aashiisiiyo anigoo siyaara la idhaahdo su-aal kale aad moodaysaa taydu waa siyaaro kii suldaankiina wuu sii xariifiye wuxu uhi aniga sadaa la idhaahdaa kii kale reer magaalka ana uu isxariifiye wuxu uhi aniga su-aal iyo dawarsi maaha shaxaad baa la idhaha shaxaad saaxiibtinimo iyo reer magaalnimo wey adeer maaha war miyaanu ku dawarsanay buu kuleeyay intuu wax su-aalo ayuu ku yaraynayaa ma ogtahay marka wuxuu leey adeer kumaanaan dawarsanine dee wax hagaagsanna sii maxaa loo bixinayaa markaa tiisa waa shaxaad baa la maxaa kale la yidhaha magacyada kale waaye iminkana waa lasii casriyeeyo nin baa ku imanayo wuxuu kuleeyahay intuu aada ku bariidiyo kadib maanta dee waanu kusoo booqanay waanu kusoo booqanay hadduu doodno labuu soo kaxaysanaya iyaguna noocii qayilaya waanu kusoo booqanay jazaakum allahu khayra malaaigtu ha idin soo booqato haddaad waxaa tirtiraad hore u fahmi weydo n ninkani waa qaafil buu kuleeya waa qaafil haadaa maa yafhamu luqa ninkani luqadda ma fahamsana ayuu kuleeyahay marka waanu kusoo booqanay de iminka casrigan soconaysaa war shaxaadoon baanu nahay wey waxaad kaga jawaabto diyaarso ama u dhiib ama iska eri waaya marka dee wixii lagu xaragoonayay waa ka halkaasu maraya marka islaamku istraatiijiyaddu ka duulayaa waxa weeye dadka wax helayana in la yidhaha su-aasha iska daaya dadka aan waxba helayninna in halkooda loogu garto iyagoo oo aan su-aashii uba bixin waa inaga arki doona ayaa halkooda loogu geynayaa marka garaacashadii waa la iska daynaya garashadii baana la badinaya ninkii wax la-aayo wax weydiis wax waayey halkuu dadka ka garaaci lahaa ayaa la leeyahay war dadkow garasho sameeya war adiguna waxbaha garaacina iska fadhi hebel garasho male iyo garaacashuu leeyahy garashadiibuu islaamku doonaya saasaad u eegaysaayo kakiishku buuxe ee wax weydiisanaya intaad iska weydaarataad kaa miskiinka ee baktiyaya ee iska xishoonaya udhiibaysa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi laysa lmiskiinu miskiin lama yidhaahdo aladii miskiin aladii qofka tarudduhu ay celinayso altamratu waatamrataani xabadda timira iyo labada timira walaklatu cantuugada walaklataani labada cantuugo macnaha qofkan wuu dawarsado mis xaba tibiruu ka qaadaya ka kale labuu ka qaadaya ka kale saddex shan boqol kun laba kun waxaasuu ka ururinaya hudheelkan cantuugu ka qaaday hudheelkan kale laba cantuugu u daray dhar iyo dhuun iyo lacagba uu ka dhargay walaakina almiskiin miskiinka shareecaddu taqaanaa aladii kii weeye laa yas'alu nnaasa shay-an dadka aan waxba weydiisanayn walaa yaf walaa yafdunuuna bihi aanay kuna baraarugaynin fa yucduunahu ay siiyaan hadday ku baraarugaan ma la garanayo inuu miskiin yahay waxna ma hayo labadaas mushkiladoodba haysta waxba ma hayo dadkiina maba garanayaan miskiinnimadiisa marka aada buu arrinkiisu u dhib badan yahay isagii wuu xishooday ummaddiina ma fahmayso dee uskagna waa dan uskagna waa doqonina aradna waa dan baa la yidhi dharkiisuu iska caddaystay kadibna ummaddu iskaga dhex jiraa dhariguna saabkuu kaga jiraa ama dabkaba ma shitaba marka kala doonaya waa ka kaasaad ila isku raadinaysa oo haddaa kan maxaa loogu diiday saw kan dadka wax weydiisanaya dee miskiin maaha kol hadduu eeg wuxuu helay wixii uu cunayo wuu helay lacagtiina wuu helay dharkiina wuu helay haadaa laa yusamaa miskiina bal yusamaa muxtarifan waxaa la yidhaha muxtarif muxtarif bisu-aali wuu shaqo tegayoo wuxuu ku shaqaystaa su-aal su-aal ayuu ku shaqaystaa inuu dadka wax weydiisto halku kani gacanta kaga shaqaysto kani qalinka kaga shaqaysto io dhiibadu ku shaqaystaa isagu marka muxtarif baa la yidhaha kaa waaya soomaalida qaarkood baa magacyada waxba lama sheeg sheega waxay yidhahaan bay yidhahaan ninka inanta guursanayaa dee goor walba wax lama hele eh su-aasha ma yaqaanaa markaa dee warsiga ma yaqaanaa wey si aanu ula bak isagiiyo inantu isugu dul baktiin goor walba lacag lama hele eh war horta ninku dadka ma dawarsan yaqaanaa marka haddii la yidhaahdo wuu dawarsan yaqaanaa inanta waa la siinaya haddii la yidhaahdo dawarsiga ma yaqaan waana inanta wuu ku dul baktiyeysaa iga daaya bay odhanayaan markaa wa qabaa'il baa jiraa la yahay khatar cadiim waaya sidaasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam iyadoo aynu arki doono haddana in qofka wax weydiista laftiisa aan la qadinaynine wax la siinayo can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam milahu xadiidkii hore kala wariyey qaala wuxu uhi walaakina almiskiina almutacafif waa qofka dhowrsoon oo tacafufku sino laga dhowrsoodana uu noqdaa su-aal laga dhowrsadana uu noqdaa labadaba wa fii ziyaadatin laysa lahu uma sugnaanin maa yastagnii bihi wuxuu ku maarmo aladi laa yas'al waa ka aan dadka waxba weydiisanayn walaa yuclamu bixaajatihi baahidiisana aan la garanayn fayutasadaq calayhi waa lagu sadaqaysan laha haddii baahidiisa la garanayo fadaka almaxruum kaasi waa kii maxruumka loo yaqaano wey wa fii amwaalihim xaqu lisaa'ili waalmaxruum ilaahay markuu ka warramayo mu'miniinta u ammaanayay wuxuu maalkooda qayb bay u baaskareeyaan ama u qorsheeyaan qofka saa'ilka ii dhiiba leh iyo ka maxruumkae xishooda oo ma aha uun dad wax siiyo keliya ka ay ka fadhihi waayeena su-aala kaa waxway iska siiyaan oo ma qadiyaan laftiisa laakiin waxa ay wax siiyaan iyagana kuwa maxruumiinta la idhaahdee aan waxna haynin aamusanna waa kaa aayadda ilaahay uu kaga warramay subxaana wa tacaala yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa tacrifuhum bisiimaahum baahiduna isma qariso dheraguna isma qariyo tigaadi iyadaa laacdaa layihi dee abaarina way muuqataa qofka tinkiisa iyo tagooggiisa laga arkay صaxiixun duuna qowlihi fadaka almaxruumu fainahu maqduucu min kalaami الzuhri moxamed ibnu shihaab aلzuhri baa intaa iskale waa mudraju fi akhiri اlxadiid can cubaydاllahi bni cadiy bni اlkhiyaar qaala akhbaranii rajulaani anahuma ataya annabiya salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu leeyay ninkaasi waxa ii warramay laba asxaabiyo asxaabtii nebiga ka mida baa ii sheegay inay nebi maxamed u tegeen fii xajati alwadaac sanadku nebigu xajiyuu ummadda sagootiyayay wa huwa yaqsimu asadaqa wa huwa yuqasimu sadaqa isagoo seko qaybinaya fasa'alaahu minha sekadiiba wax ka weydiiyeena waxay dhaha nebi allow wax naga sii sekada farafaca fiihima albasara wakhafada farafaca fiihimaa farafaca fiinaa bay dhahan labadoodii markay hadlayeen farafaca fiinaa albasara araggu kor noogu qaaday wakhafadahu hoosna wuu noogu dhigay markaad qofka iska hubsanayso kor iyo hoos baad u eegtaa waa qiimayn muuqaalkooduu ka qiimeynaya nebigu kor iyo hoos buu eegay fara-aanaa wuxuuna arkay buu nink ayuu yidhi ninkaa warinaya xadiidka jaldayni laba nin oo xoog leh dhan laba nin oo xoog leh muruqyo kuusan faqaala markaasaa wuxu uhi in shi'tumaa acdaytukumaa haddaad doonaysaan waan idin siin walaa xadda fiiha lighaniyin walaa xadda fiihaa sekada dheef kuma leh lighaniyin hani dheefi uguma sugnaanin walaa liqawiyin muktasib qof qawiya oo shaqaysan karana waxba kuma leh ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa kaa marka xadiidkani saas kuwa kalena raaci waa isku alfaad isku dhow laa taxilu sadaqatu lighaniyin nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maalqabeen macnaha qof masaariiftiisa helaya uma banaano sekada walaa lidii miratin sawiy mira waa quwa miradu waa quwa walaa lidii miratin qof awood leh sawiyin oo caafimaad qabo lixdii lixaadba ay u dhan yihiin oo dhammaystiranna oo naafo ahayna uma banaano can sacdin qaala lidii miratin qawiyin buu isagu qof awood leh walaxaadiidu ukar axaadiidta kale can inabiy ka soo aroortay bacduhaa wuxuu leeyahy lidii miratin qawiyin وبعضها لذي مرة سوية وأسكو معنى روي وعن عطاء بن الزهير أنه لقي عبد الله بن عمرو أي لكلمي فقال وحول النفس صدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوية qof awood leh oo maaragtay shaqaysan karaya marka culimmadu waxay isku khilaafaan qofkii dee la garay qaniga ahaayo oo soo aragnaya tacriifulqaniyi laftigeeda iyo faqiir iyo kolley baxigaa waxaad ka eegi karaysaa masaariifu zaka zakada iyo meelaha lagu bixinaya fiqiga islaamiga iyo aqwaasha culimada iyo adiladay soo ururiyaan qofku haddii uu yahay qof shaqaysanayo xoog leh ma la siin karaa waxaynu ku arkaynaa halkan xadiidka inuu nebigu ihi xalaalu ma aha marka qayb ka midii waxay leeyihin inagoo lafdigaa raacayna xalaalu maaha laa taxilu xalaalu maaha lama siinayo qayb ka midiina waxa ay leeyihiin waa laga wanaagsan yahay waa se la siin karaa waxaanu ka faa'idaysanaynaa bay leeyihin taa in shi'tumaa acdaytukumaa wuxuu nebigu ihi haddaad doonaysaan waan idin siin de maxaaraan buu siin lahaa ereygaa waxaa laga faa'idaysanayaa waan idin siin waa se la idinka wanaagsan yihi laa taxiluna waxay sheegaysaa laa xada oo xadiidka horeba sheegaya dheef kuma laha uma wanaagsana waa looga habboon yahay ayaa lagu fasiri kol hadduu qofkii faramadhan yahay xoogba ha lahaadee waa la siin doonaa bay leeyihi almuhim waad arkaysa axaadiistii iyo aqwaasha halka ay taagan tahay markaa qofkii waxaa la doonaya inuu shaqo samaysto oo shaqooyinka dadku iyagaa samaysto oo shaqooyin badan oo la qaban karo dee dadku qaarkood ay ka xaragoodaan baa jira marka dee waynu arki doonaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sida uu asxaabtiisa ugu diidanaa shaqada inay kaga xaragoodaan waa waa u diidanaa inay taxarus ka sameeyaan oo ay ka hakadaan laakiin qofku inuu raadiyo walow habaa u arka muru'adiisa iyo sharaftiisa inay waxu dhimayse inuu isku qanciyo in wax soo saarku ka fiican yahay su-aasha baabu man yajuusu lahu akhdu sadaqati wahuwa qaniy waa qofka ay sadaq sekada qaadashadeeda u bannaan tahay isaga oo maalqabeena qani qani waynu soo aragnay isagoo waxhaysta ayaa lagu fasiraya can caطaa ibni yasaarin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi laa taxilu sadaqaة lganiy qof waxhaysta sadaqadu sekadu xalaalu maaha ilaa likhamsatin shan qof mooyaane shan qof oo dadka waxhaysta ka mid ah waa u xalaalo macnaa istinuhu wuxuu u socdaa qaniga mustathnaa minhugu waa qaniga mustathnuhuna waa khamsaha shan qolo oo ka mida dadka akhniyada ah waa u xalaalo liqaazin fii sabiili illaah qof jihaadka ku duulaya ku socda waa mujaahid maalqabeenba ha ahaadee sekada waa la siinaya wa fii sabiili llaahi baa ku jirta laakiin waa inaanu ciidamadii mushaharka laha ahayn aw licaamilin calayha qof soo ururiyey waa ganacsade laakiin ummadda haddana sekadu usoo ururiyaayo dee meeshaasaabuu shaqo ka dayay markaa qofkii shaqadan qaban lahaa intuu qaadanaya la siinaya aw likaarimin ama mid isaguna daymoobay dayn oo dhan maaha waa lilislaax qofkii hadduu qani yahay oo dadka waxuu ka amaahdo dee wixiisan buu wax ka bixinaya laakiin limaslaxati lumma ummadda kala baajinteeda iyo arrimaha guuda caamkaabuu waxu amaahday dad is haystu yihi maxaa isku haystaan waxaa anaa bixinaya iska dhaaf anaa bixinaya kala magaalaysta bu waxba ha isqabsanine intaa anigaa la igu leeyahay haysdilina haysdhicina kala taga dee markaas uu tegay maamulkii sekada wuxuu ihi arrintaasaan halkaa ka soo qaadaya iga bixiya laga bixinaya aw lirajulin ishtaraaha bimaali ama qof xoolihiisa kusoo iibsaday masaakiintu arigii iyo geelee ay soo urursadeen ayuu sayladdu joogaa kasii iibsanaya waana dee tujaartii marka la odhan maayo waa sekadiiya iskaga carar yaa ka iibsanaya haddii cid walba laga eriyo masaakiinta dee ila waa xaqiisiibuu ku iibsanaya xalaalna way u tahay ragga leh aw lirajulin kaana lahu jaarun ama waa qof jaar leh jaarkaasina waa miskiin miskiinu fatusudiqa cala almiskiin miskiinkii jaarkahabaa wax la siiyey faahdaaha almiskiin miskiinkii wuxuu hadyad ugu keenay lilganiy kii waxaystee jaarka ahaa qof miskiinaa jaartii sakaa la soo siiyey hadyad buu kugu keenay bacda an tamallakahaa intii uu isagu milkiyey ay maalkiisa noqotay ayaa uu ninkan qofkan wuxuunbuu ku siiyaa weligiibo jaar baa haydeene maruun adiguna jawaab dabeedna wuxuu ihi maanta intaas iga qabo hadiyadda ah waa sakadii ogow markaa odhan maysid a ah iga ilaali nebiga laftiisa oo qaatay baynu arki doonaa sala allahu calayhi wasalam bariiro ka qaatay hadiyadda de intaniba waa wada tujaariyo qof dad maaragtay aan idhaahna ee dad xoola haysta weeye ama waa wadadu haysta oo sukadii loo xalaaleeyey marka xadiidkan culimada qaarkood waxay la akriyaan qofka oo intuu sakadiisa bixiyey uu dad siiyey dadkii qaateen sayladda ka soo iibsada haddana marka dee aimada qayb badan oo ka mida waxay leedahay waa xalaal sakadii masaakiintii baad siisay sayladdii bay geeyeen dilaalkaagii baa kuu soo iibiyey ilaan iyadiyo suuqa alaabtii taalla ama xoolihii aada bixisay ay yaallaan buu sayladii ka soo iibiyo xeladoodii buu kusoo celiyay haadaa xalaal bay leeyihin kanun bay dee soo gelaysa ya aw lirajulin ishtaraaha bimaalihi waa qof sekadii kusoo iibsaday xoolihiisa qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin maya sekooyinka dadka kale ha iibsadee tiisa ha iska daayo la iibinayo xadiidkii dee cumar ibn khadaab iyo faraskiisa laa tacud fii sadaqatika ayay leeyihin qof walba wuu ka iibsan karaa sekadiisa qofkan waxaysta laakiin tiis ayuu iibsanay waayo meeshii waxaa ku jira dhowr arrimood baa laga yar fahmayaayo horta inaad quurid la-aan baa laga yar fahmayaoo neefkii ka quusanid inaad weli daba taaganta weli inay kugu turqantahy irbadii ayaa la arkaya waxaa kaloo meesha ku jirta dee habrashaa iman karta habrasha ama in qiimihii miskiinkii hoos kugu dhigu idhaahdo kii wax ku siiyo sida dadka kale waxbaa uga iibin kii ilaa waa kii kuusoo dhiibe sanadka dambe kusiin maayo haddaad ku qaali garayso marka inuu nasilo oo ka naaquso iyana waa suuragal marka taasi halkaana waxbaa kugu jaban oo qof hadduu wax habrasho kugu siiyo fuqahada qaarkood baa lahaba la iska celiyaba qof madaxa ama maaragtay laga xishoonayo ama saas oo kale hadduu qof u yimaado dabeetana intuu naxo uu wax isaga dhiibo ogabay muu muu bixinin hanii'an isagii oo ay ka soo go'day muu bixinine abha meeshii haybad uu qofkii haybadaysanayay habrasho daraaddeed ayaa uu qofkii ku bixiyo waa nooc ikraah bay leeyihin ikraah hadduu iminka sheekaagii ku yimaado ama qof dee sodoga ama xididunao dabeetana wax yarood kama maarmaynin ood hoosta ka siiyegaysa isaga dhiibto waxay ku leeyihin waa inuu kaa la siiyey afkartaayuu iska celiyaa uu idhaahdaa kaama qaadanayo xaaladaas oo kale leanna wuu qasban yahay hoostaa laga yaabaa inuu maaragta kasii qaniinsan yahay uu leeyahy bal muu iska kugu soo celiyo waaya marka tii oo kalea ku jirta bay leeyihin islaamku waxaa la yidhaha mashaacirka shucuurka iyo dareenka aad buu ilaaliyaa islaamka almuhim markaa sida saxda ahina waxa weeye inuu ka tawaruco qofkii oo sakadiisa iyo sadaqadiisa uu iskaga hadho sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ku taliyey laakiin ta dadka kale ay iibinayaan laa ba's xadiidkana markaa labada xadiid saa loo kala qaado oo la yidhaha sakada dadka kalena haa sakadaadana maya can abi saciidin qaala qaala rasuul lahi bimacnahu xadiidkii hore kale bab kam yucda rajul lwaaxidu min azakaa qofka keliya intee sekada laga siinaya sekadii garanayna ehelkeedii la siinaya ilaahay uu qur-aanka ku xusay subxaana wa tacaala axaadiidtana aada ugu sii fasiray nebigu oo dadkaa fuqaradan waxba hayna laakiin qadarkeebaa la siinaya ma qaxwo yar baa loo siinaya waa loo qadhiidhayaa ma qani baa lagaga dhigayaa ma inta ka dhaxaysaa wax laga siinaya can bushayr ibni yasaarin zacama wuxuu sheegay ana rajula min alansaari yuqaalu lahu sahlu bnu abi xasma nin magacaa la yidhaahdo ansaarta ka mido asxaabiya waa qisadii qasaamada baabkeed akhbarahu wuxuu u sheegay ninkan ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigu wadaahu inuu siiyey oo mag ahaan u siiyey bimiatin min a bimi'atin boqol min ibili sadaqa yan sekadii geelii sekada ah yacnii diyat alansaariy ansaarigii ninkii reer ansaareed magtiisiibuu ujeedaa alladii qutila bikhaybar ee meesha khaybar la yidhaha lagu dilay qisadaasina waa macruuf wa saxiixun bukhaari iyo muslim baa wariyey mudawalan wasayatii fi raqbi kada raqam أربعة آلاف خمسمائة وعشرين سيأتي الحديث إن شاء الله في هذا الباب لأن كاس نوحها لبا أصحابي يسرع وحين باب قصاص يكو رمى يديق إيو دعوة دم أي نكوارك إن شاء الله ومركا ميتكود للدلي كدبنا غيران صار دايدا هذين يهودا نقد الشيء رسولكم صلى الله عليه وسلم مركا حكورين يهودي دين كد الشيء كنتم ولا مرأة magti aan idinku xukumo sidaanaan dee u mari karnaabay idhahn mabaanaan arkin haddaba yuhuuddu haydiin dhaarato wama yuhuud baanu aaminaynaaba ma yuhuudi baa dhaarka xabaya oo xagaf buu ku siinaya dee markaa rasuulku uu iska aamusayo fawadaahu min cindi min ibli sadaq boqolkii halaad wuxuu ka bixiyey geelii sekada ayuu ka bixiyey dee kumanu qasbino mu odhan in dhaarta sii wada yuhuuddiina dee kumuu qasbin magti oo wixii xaq loogu lahaa dhaar buu ahaa magti isagaa baanka muslimiinta ka bixiyey iyo sekada markaa waxaa laga faa'idaystay min ibili sadaqa kol haddii la geelii sekadii weeyaan geelii sekadaa laga bixiyey boqol oo qof qura la siiyey halkaasuu sheekhu u daliishaday qof quraa la siiyey boqol halaad oo sekadii ka mid a idan markaa wax badan oo sekadii ka mid a waa la siin karaa qofkii la siinayey ee dadkaa ay ku baxaysa ka mid ahaa si uu maaragtay wax ugu qabsan karo culimada qaarkood baa laga yaaba inay si kale uga jawaabaan oo ay yidhaahdaan qaybtii musaalaxada lagu bixinaya iyo khaarimiinta iyo dadka iskhilaafsan ayaa uu nebigu kaga bixiyey si kastaba ha haatee sheekhu saas u daliishaday in qof la siiyey boqol geela oo loo siiyey geelii sekada ka mid ah mag ahaan loo siiyey dhinac kale kolka laga eego looma daliishanayo magta in lagu bixinayo sekadii oo qofkii ay ku waajibtay sekadu magta kuma bixin karayo waa kala kaantani sekadii waa hantidii ummadda oo imika uu nebigu wax ka bixiyey laakiin sida ka uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee ku bixiyey maahayn magu isagu leeyahay asxaabiganana mag kumuu bixinin seko waa hantidii ummadda oo qof la siiyey si uu isaga bixiyo laakiin kuma baxaysa magta sekada laguma bixin karayo waa laba waajib waajibkan magta kaa saarani sidiisuu mustaqil u yahood u bixinaysa waajibkan sekaduna waa mid gaara laa yatadaakhalaani isma dhex gelayaanoo la iskuma gadayo isma dhex gelinayo waa mid wala waa kala gaar marka halkaa waxaynu ka fahmayna sekadii hadday badanta dadka ha loo buurbuuro oo kan hadday masala boqol kun oo dollar qofku uu qaybinayo de waa inuu shan shan kun iyo saddex saddex kun iyo laba laba kun iyo dabakaayo midhan ku furtaa idhaa iyo booshariye iyo caanoole midhan iyo intaasoo safarahoo adhiya oo markaa hadhowto adiguna aada bixiside sanadkan waxaanu ku siinay shan kun sanadka dambena adaana siinaya intaasoo soo saaraya haddii dee baahidu ay aada u badan tahayna waxay noqonaysaa inay qoysas aada u badan gaadho oo sideedii qolo markaa lala raadsado hadduu wuxuu yaryahay maxaa laga yeelaya boqol dollar buu bixinayaa tusaale boqol dee waxaa laga yaabaa inuu maog tahay hadduu sidaa dee aada u qaybi ay wixii bay iska yaraadaan qof kuna wuu iska siin karaa laa ba'sabe baabu ma tajuusu fiihi lmas'ala waxaa halkana lagu sheegayaa waxa uu qofku dadka weydiisan karo baabu maa shay buu u baadiya tajuusu ay bannaan tahay fiihi shaygaa dhexdiisa almas'alatu su-aashiyo codsigu waxa dadku isweydiisan karaan ee su-aashu ay ku bannaantahiyo weydiisigu sharcigu ogolyaa la sheegi can samurata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulku waxau uhi almasaa'ilu su-aalaha ama codsiyada ama dawarsigu kuduuxun waa finan iyo nabaro yaktaxu biha arajulu wajhahu qofku wejigiisa uu ka dhaawacayo faman shaaa qofka doonaya abqaa calaa wajhihi wejigiisa ha baaqi yeesho wejigiisa ha daysto iyo sharaftiisa waman shaaa qofkii doonayaana taraka ha ka tago wejiga sharaftiisu ha iska diiro idinkaa ikhtiyaarka leh ilaa an yas'ala arajulu ninku inuu weydiisto wax mooyaane daa suldaanin qof suldaan u saaxiib ah qof madaxtinimo haya aw fii amrin ama arrin laa yajidu aanu helaynin minhu buddan inuu ka kaaftoomo arrin aanad ka maarmayn dadka waad weydiin kartaa qof madaxana wax waad weydiisan kartaa wixii aad dabcan xaq u leedahay ilaan ummadda mas-uuliyiintu dadka waxay u hayaan xuquuq mushtaragahoo ka dhaxaysa marka haddii la yidhaah dadka waxba ha weydiinina dee xuquuqdoodii baa dayacmaysa kii qaawan kii tacliin u baahan kii amni u baahan kii cunno u baahan waxay ka dhigan yihiin waa aabbihii ummadda dadka mas-uuliyiinta ubadku sida ay u weydiisanayaan waalidkooda wax waxa ay markaa u baahan yihiin ayaa mas-uuliyiintii iyo madaxdii ummaddana loo weydiisanayaa marka dadku wixii ay xaq u leeyihiin sharcigu wuu ogol yahay inuu weydiisan karo uu marka xaq u leeyay baynu leenahay oo dee aan ahayn laaluush iyo qabyaaladii iyo dheefsiin iyo waxyaabaha ahayn waxaa xaq baan u leeyahay waanaan baahnahay ama hawshii noocaha ummadda loo qaybiyey anigu intaasaan lahaa siduu nebiguba cumar u lahaa war qaado waxaan adigaa leh markuu nebigu qaybiyey cumar ayaa lahaa cid iiga baahan sii qaado baan ku uhi buuhi maalkan nebiga laftiisii baa siinaya calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaad masaa'ilka la isweydiin kara waxaa ka mid ah mas-uuliyiintii ummadda qofku xaq wuxuu ugu lahaa iyo sidoo kale wixii aanad cid ka maarmaynin ama arin ama awood ama aqoon ama adduun can qabiisata bni mukhaariqin alhilaaliy qaala taxamaltu xamaala waxaan xambaaray wax la xambaaro oo culays badan oo dayna faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama faqaal nebigaan u imid oo markaasaa wuxuu igu yidhi aqim yaa qabiisa iska joog halka nala joog xataa ta'tiyana sadaqa ilaa sakadu noo timaado fana'mura laka biha waxbaanu kuu amri qadar baanu kuu amri doonaayo aanu odhan doonaa ha la siiyee balyaro sug uma qaala markaa nebigu wuxuu yidhi wacyigelin buu cashar buu sii siiyey intaanu cuudkii iyo xoolihii siin si aan ugu kadsoomin oo aan usoo laba kaclaynin mar kale isaga iyo kayrkii yaa qabiisa ina almas'alata laa taxilu ilaa liaxadi halaata su-aashu waxweydiisigu uma bannaana ilaa saddex qof unbaa wax weydiisan karaa rajulin taxamala xamaala qof culays qaadoo dayn lagu yeeshay ama ummadba dhexdhexaadinayoo soo qaaday dayn faxallat lahu lmas'ala kaas in ummadda wax weydiiyaa way u bannaanta fasa'ala ummaddu wax weydiiyey xataa yusiibahaa jeeruu helay xamaaladii wixii uu soo qaaday ama dayn lagu lahaa jeeroo la siinayo iidhiiba wuu odhan karaa uma yumsiku kudhiisu wuu joojinayaa dadka iminka yaa caawinaya la idhaah ee akawnada meelaha looga furo intaasaanu u baahanay bay odhan toban kun baanu u baahanay tobankii bay dhammaysanayaan maba joojinayaanba shirkadda waxay leedahay akawnkii intii way ku dhammaatay aan kaa joojino uba la dagaalamaya arsaaqad ilaahayna siiye maxaad nooga xidhaysa dadku ha noogu soo daldalaanuna jooji nagama joojin karti waaba dagaal ilaa markaa in accown loo furaba dadka qaarkood sharikaadka qaarkood ay iska diidanayaan dee weligii wuu ku wadayaa wuu ku wadayaa masdaru risqi buu ka dhiganaya nebigu wuxuu leeyahy waxaa ii geeya tusaalaha macnaha mar walba markaynu nusuusta akhriyayna in waaqiceenna lagu dhoweeyaa daliilka inaad si fiican u fahamtaabay ka qaybta waaqica iyo tusaalayaal la fahmi karo oo waaqiceenna jooga inaynu ku dabiqno nusuusta waxay keenaysaa in la dabiqi karo lagu camal fali karo waa qadiyad muhiima tawjiihaas uma yumsiku buu nebigu ninkii waxbaa lagu yeeshay ama baahi buu qaaday kolkaasuu helay uma yumsiku waa inuu istaago halkaa ku jiro war anigu intii waan helaye jazaakum allahu khayran qaar kala siiya oo u bilaaba warajulin asaabathu jaa'ixa waa qof aafa ku dhacday fajtaaxad waxay jirid goysay maalahu xoolihiisa tijaarad buu lahaa marka baa degay beer buu lahaa hawrtayoo soo go-aysayo hamadaybaa maray cadowbaa geeliisii qaaday wuxuu ahaa maalqabeen maanta caydha waana khataroo dee qofka faqiirkii wuu isaga adkaysan karayaae qofka wax iska hayay haddii uu markaa farabadhnaan mar keliya u baxo kala kac weyn baa ku yimaada arrinkiisa afkana aad buu kala qaadaa inuu waashana waaba laga yaabaa taajir kacay saa daraaddeed kaas khatar weyn buu ku jiraaye waa in loo gurmadaa fajtaaxat maalahu faxallat lahu lmasala waariidhiibayay qaadhaama wixii way iga lumeenoo waa ogtihiine wuu odhan karaa fasa'ala dadkiibuu wax weydiistay xataa yusiiba qawaaman min caysh ilaa uu helay wax qiwaamahoo ku filan min cayshi nolol xaggeed aw qaala ama nebigu waxa ui sidaadan min caysh ama wax kaalin buuxisahoo kaalin u daboola noloshiisa daruuri maaha inuu intii helo ila inagu kamaynaan dhicin aafadana maynaan keenina ilaahay baa keenay markaa inuu idhaahdo waryaanahe boqol halaad baa layga dhacey ilaa intii la isiiyo joojin maayo maya shan baa kugu filan baynu leenahay shantaa raaco ama toban waayo waxaan taana uga soconnaa sadaadan min caysh intii oo kale muu sheegin ee sadaadan min caysh waa wax ku filan xoogaa noloshiisa wadi karaoo kaalin ka astura laakiin yuu intii in la-eg dee inaga dooni warajulin asaaba tufaaqa waa mid isaga sidiisa faqri ugu dhacay wax ka lumayba ma jira iyo balaayo ku dhacday toone dee waaba iska caydhba xataa yaquula halaaatun min dawi lxija min qowmi markhaatibaa u dhacay markaa baahidiisa iyo caydhiisa iyo faqrigiisa xataa yaquula jeer ay yidhaahdaan halaaatun saddex min dawi lxija oo dadka caqligala ah oo weliba min qowmihi xigtadiisa ah xigto daacadu hadlaya wey qaraaba kiilna aanu wadin waa dad caqli lahoo qoladiisa ah waxaa looga jeedaa waa xogagaal dad ehelkiisii xogagaalka waa saddex caqli leh ayaa caqligoodiina ku hadlay xogagaalnimadoodiina ku hadlay markaasaa qaala qad ilaa ay yidhaahdeen saddexdaasi qad asaabat fulanan alfaaqa qad taxqiiq bay tusinaysaa dhabnimo waxa ku dhacay hebel baahi wallaahi ninka ninkaa hebel waa waa caydh weeye caydh weeye bay saddex isku raaceen markhaatigaasaa u dhacay faxallat lahu lmas'ala waxaa loo sii adadkeynaya meeshu markhaatibee u baahan masaladuna kaa way u bannaantay fasa'ala isaguna waxbuu weydiistay xataa yusiiba qiwaaman min caysh aw sidaadan min caysh wax isaguna kaalin u buuxiyo oo ku filanoo ku noolaan karo ku shaqaysan karu helay oo xoogaa de ila waa inagii qani soo maraynayo qaniisio dee wuxuu ahaa kii xo qanigii dee la soo marayo helo inihiibuu dee aynu afartankii dirham iyo khamsiinkii iyo dee inihiibaa sadaad sadaadulcaysh ile xagga hore aynu kusoo marnay uma yumsiku isaguna wuu istaagaya marka uu intaa helo dee waxaa la odhanayaa hebelow waxaad faraha ku fiiqfiiqdo oo dhaqdhaqaajiso ku siinaye dadkaaga dhex gal weligaa ii gooya iyo ii qaadhaamada hawadine halkaa ku joojiyo adigu kuwa qaadhaamaya ku biir uma yumsiku wuu joojinayaa wey mar walba balaagata qaydka la raacinayo wamaa siwaahunna intaa wixii ka soo hadhay siwaahunna siwaahum lama odhanin ee siwaahunna damiirkii waa dhadig wuxuu u socdaa masalooyinka min xaysu lmas'ala masaa'il ila waxay ahayd marka hore ina almas'alata bay mas'aladu waa markaa mas'ala masaa'il wamaa siwaahunna masaa'ilkaah su-aalaha iyo codsiyadaa wixii ka soo hadhay oo min almas'alati ku bayaansan yaha qabiisatu suxtun waa xaaraan ya'kuluhaa waxaa cunaya saaxiibuhaa cubaa cunaya suxtan iyada oo xaraaba ilaahay markuu nimanka ahlukitaabka iyo yuhuudda caaya waxa uhi akaaluuna lisuxt xaaraantay aada u cunaan marka ereygu waa erey khatar badan oo qur-aanku yuhuudda u isticmaala halkaa waxaa ka caddaaday goorta uu qofkii wax weydiisan karo shan jeer baynu soo marnay xadiidka hore labuu sheegay wixii aanad ka maarmaynin madaxdii aad wax weydiisanaysay qofkii isaguna dayn qaaday qofkii isagana wixiisii aafa kaga dhacday iyo ka sidiisaba faqiir u noqdee baahi ee caydhoobay ee aan waxba hayna duruuftu haysato wax yaruu ku dhaqdhaqaaqu wax ka soo saaro la siiyo shantaasiba waa shan meelood oo islaamku oggolaaday in su-aal cid la weydiiyo laakiin qofka aan intaa midna ahayn xaaraan buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam